galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan sidii aad warkaba ku maqlayseen maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday magaalada beled xaawe ee xarunta gobolka gedo ee gobolka gedo ka tirsanaan idhaahdee ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa ku dhimatay oo u badan askarta dowladda maleeshiyada al-shabaab ayaa ka baxay magaalada waxaana haatan haysta ciidamada dowladda haddaba khadka telefoonka ee beled xaawa ayaan kula xidhiidhay guddoomiyaha degmada maxamuud xayd cismaan oo xilliga weerarku dhacay joogay magaalada waxaanan ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen ciidankii xerada deganaabay weerar ku qaadeen dhowr baabuur oo qarxay soo geliyeen ma garat waan garta marka ciidanka dhibaata ayaa sugnaatay ilaa sideedeed ah alxamdulilah ilahay baa maadkala malab goobaa galay nimaasha deena qawaariijkaa gelay ilaahay ha u naxariisto dabeeta ciidankii dhinac buu oga baxay oo isugu gurtay eediiskiisii isagaba ilaahay baa si nabad qabo oo sharaf iyo cijile wixii dhaawac u yaalayna waa qateen meel magaalada u jirto saddex kilomitir bay ugu isugu gurtay marka maxaa khasaare guud bal maxaad si guud labada dhinacba maxaad dadka ku dhegeysanaya aada u sheegi lahayd maya askarta dhibatay oo qaraxa lagu laayay oo gaadiidka uu ku qaxay waa sideed nin weeye sideedaa nin waa allah unaxariisto waa dhinteen ayagu hadee dhibashadooda waa kabajaan hadday dhintaan iyo hadday kalaan wax dan laga leeyahay ma aha wax marka isaga shaqaysanayo oo mabday u socdeen iyo wax lagu leynayo aan la garaynin waaye mid qarax lagu dilayo iyo mid xabad qani ay ku dhacayso iyo mid xabad soomaaliyeed ay ku dhacayso iyo mid xabad amisom ay ku dhacayso weye meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan ma garan oo wax inta la qaaday ummadda soomaaliyeed lagu qaaday wey waan gartay saldhigana way weerareen dabcan oo saldhiga booliskana way weerareen saldhiga way weerareen oo markii meel ay ka galaan ay waayeen bay waxay ku xidhaan qarax meel ooga xidheen aduu cidna waxba kuma noqonin ciidan jiraa ka baxaya isagana saldhiga isaga waxba kamay dhicin baad leedahay macnaha khasaare kamuu dhicin oo dhinaca ciidamada muu soo gaadhin maya ciidanka anaga waxba kuma gaari ayakunbaa ku dhintay ilaa lix meel hasaa ku dhimatay saldhiga waad aragtay haddaad aragtay haddii kale wuu wareegsan yahay alelihun leeyahy ma garanay
weerarka labaad waxaa la sheegayaa in lagu ekeeyey saldhiga halkaana laga sii daayey maxaabiis kala duwan bal arrintaa iyada nooga waran
maxaabiista anagaa sii deyn ayaga kamaysa sii deynin maxaabiista iska xireen hal nin oo dambiilahayo qof dilay baa ku dilay oo mar hore dilay ilaa sideed baa kor dilay kaas unbaa ku dilay wax kale oo ziyaadiya maysan jirin waxa kale waxay dambiilayeen bay iska xireen ilaa imse qof bay ahayn dadka la sii daayo xabs xabsiga ka baxay ma ilaa laba iyo toban ilaa saddex toban ilaa saddex toban marka idinkaa sii daayay dhinaca dhinaciina sii daysa anaga anagaa sii deyni anagaa sii deyni laakiin guddoomiye waxaa wararkan helayna ay sheegayaan in dhimashadu ilaa afar iyo toban qof ay tahay oo adna sideed qof aad sheegaysaa al-shabaab laftigeeduna tiro intaa ka badan bay sheegaysaa marka bal labadaa tiro saa laisu waafajin karaa weligood been bay sheegayaan alimen weligood bay sheegeen qofka ilaahay ka baqayo laga yaabo inuu run sheegana ma aho run loogu fadhiyo been bay sheegeen askarta dhibaatay adiga laftigaagu sidee baad uga badbaaday waxaa la sheegay inaad adigu qudhaadu dadka weerarka macnaha bartilmaameedka ahaa hase aatee aad goobta ka tagtay marka sidee adigu uga badbaaday anigu ciidan baa xilay ninkaygii duur jooga ma ahayn marka xaaladda markaan arkay aniga ciidankaygi badhinacaas oga baxnay marka meel madheera ka sokayso oo kaamahan yani maxaan ku irahdaa agtiisaan tagnay ciidanka kalea meesha noogu yimid halkaasaan sugu tagnay dib baan ugu soo celinay oo rag askar ahoo boliiska ahoo ay ku hareereeyeen xankuraa saldhiga ayaan ka bixinay dhinaca kenya oo kale iyagu maxay tallaabo qaadeen may kenya xuduudeeda mafaacdeen tallaabo kale may soocay laakiin wararka qaarkood baa le diyaaradahooda helicopteriska ayaa magaalada bartilmaameedsaday ururka al-shabaab intii weerarku socdoo kale markay ka baxeen magaaladay diyaarada raaceen ma ahayn markay magaalada ku jireen markay ka baxeen unbay weerarka qaadeen diyaaradaha kenya ha w wax yar bay ahayd moogtahay dagaalku w iska hal saac iyo wax yar hal saac iyo wax yar marka gudaha ayaa ka saaray ciidamada ka saaray gudaha ama al-shabaab maxaa ku khasbay inay dib uga baxaan magaalada iyaku sidoodaba shaqadooda waa meel ay burburiyaan wax ay isaan mar xafiisyada degmada way gubeen saldhiga miinay ku xireen ayaga wax fiican iyo wax soomaalinimo u shaqaynaya wax calanla iyo xaasa dhibaya mawta iminka saldhigii maxaa khasaare soo gaadhay weerareen oo kale ma yahay goob lagu sii shaqayn karo mise waxyeello weyn baa soo gaadhay maya xafiiska degmada moogi saldhig wax badan ma gaadhin xafiiska degmada ugu daran xafiiska degmada maya qarax ku xidheen guri gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeen gurigoodan gurigooda xafiisyadooda waan gartay kuwaas un baa waxyeello weyn soo gaadhay kuwaasun baa waxyeelo soo magaartaa mas-uuliyiinta maamulka oo kale iyaga waxyeello ma soo gaadhay cidna dhaawaca ma ku jireen oo kale maya maya maya guud ahaan dhaawaca ciidankuna waa int- intuu gaadhaya waa ilaa toddoba qof meelaas marka sideed dhimasho ah iyo toddoba dhaawaca ayaad og tahay adigu kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha magaalada beled xaawo eh, oo aan khadka telefoon kula xidhiidhay maxamuud xayd cismaan waxaana uu ka hadlayay weerar al-shabaab ay ku qaadeen magaaladaasi laanta afka soomaaliga v o a ad nagala socotaan